xafiisyadii xafiis walba markaasna sidii sharciga ahayd si ka baxsan tacadi ayuu ku darsaday xadgudubku wuu batay gobolkii banaadir awoodiisu waxay ahayd inuu wax kala caddeeyo oo muxuu ahaa dukumentiyada kala qeexo oo uu yidhaahdo kaas ayaa sax ah isaga ayaa fulinta amra oo guryaha burburinaya boolisku sidii ay rabaan bay fulinta u sameeyaan sharci darro kasta iyo xataa qaar aan warqado u haysanin bay laga sameeya qaar baa xukunkii maxkamaddii oo yaala fulin meel kale ka timid la sameynaya maxkamadihii toban fulin oo kala duwan iyo toban qoraal oo kala duwan iyo toban xukun oo isburinaya kasoo kala baxaya khalad baa ku jira xeeraalinta nafsadeedu siyaabo khaldan bay mararka qaar dhexgalkii ay soo dhexgalaysay ay u isticmaalaysaa oo wax aanay markaas qaanuun ahaan lug ku lahayn baad arkaysaa iyadoo oo iyagana soo dhexgalay marka hay-adihii dawliga ahaayoo arrintan involvedka ku ahaa sharciyan ayaa kulligood waxay ka wada tallaabayaan xadkii qaanuunka u tilmaamay markay xadkii qaanuunka u tilmaamay ee marka waxaa dhashay marka amnigii guud ee qarankii inuu khalkhal galo oo hay-adihii dawliga ahaa ay sameeyaan maxaa yeelay shacabkii kacdoon bay sameynaya qadiyadaha dhulalka runtii waa qadiyad aada iyo aad hadda waktigan hadda xaadirka ah khaas ahaan gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa aryan runtii heer qaran ah oo national issue ah oo u baahan in dood weyn oo sidii xal looga gaari lahaa ah ay ummadda iyo xukuumadduba ka wada yeeshaan iyo dhammaan hay-adaha ku lug leh dhulalka qadiyadahoodu hay-ado badan baa ku ah involved ku ah ama lug ku leh somehow gobolka banaadir ha ugu horeeyo oo dee waaxdii dhulbixintii ah maxkamadihii oo iyagana awood u leh in wixii isqabad ah oo dhaca ayagana dhinac bay lug ugu yeeleeyihiin